bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed xalay madaxweynimadayga waxaa soo weeraray kooxaha anaga nina u naqaano isbahaysi shabaab iyo dadka deegaanka degan oo isku milan in badanna waanu sheegnay waraysin iyo magaala soo weerareen ciidan lafta la socota waa magaala suuxdin haddee ciidankii joogay ilaalada ahaa waana nimankaas ka caadiyey haddana maydkoodii meeshiidu yaallaa wixii ay ka tageen astaamihii ugu yaqaanay argagixisana way qabaan dadkaas yaa weya taliya haddaad faahfaahisid
waa kooxad galmudug ka yimid iyo isbahaysigooda oo shabaab ah waa tahay marka maxaa khasaaro ka dhashay weerarkaas
ilaa anaga wax badan nama soo gaarin xoogaa dhaadhaawacay saddex wiil baa dhaawac yar soo gaaray laakiin ayaga leydiga dhaawacba way la tageen qaarna meesha kaga tageen weerarku marka maa mid laidinku soo qaadaba amise waa waxaan ku yidhi xalay habeeni oo garan kartaa ayadoo ciidanku goobtiisa ilaalada ku sugan yahay oo magaaladoodii ay weerdigeysanayaan baa lasoo weeraray waxaana soo weeraray galmudug iyo shabaab wada socda sidee ku xaqiijiseen galmudug iyo shabaab wada socda in ciidankii puntland ay soo weerareen
waa aagga laga yimidna waa galmudug calanka la watayna waa shabaab intaas baanu hadda haynaa ma astaan shabaab iyo ciidankii galmudug oo isku dhaf ah baad hadda leedahay waxay soo weerareen ciidankii puntland xaqiiqada ayagoo cad baad arki kartaa waana la tusay saxaafadda wayna wada socdaan calankii bayna wataan shabaabka iyo galmudugna way la socotaayo ayagaaba hadda meesha ayagaa degan oo u dhow aagaas way degan yihiin cudahoodagaa degan ciidankoodaa jooga way ka howlgalaan marka meel cidlaha lasoo maray ma jirto wayna wada socdaan waa tahay khasaarihiina waad sheegtay dhanka kale khasaare maxaad warkaysaan iyaga
kollay hadda maydkoodii saddexdaa la xaqiijiyey qayb kalena inay qaateen baa la caddaynaya ujeedka weerarkaasi marka muxuu ahaa
de waa howlgal ka dhan aheen kollay oo fidno lagu raadinayo magaalo lagu weerarayo wax waayahan jirayna ma ahayn waad la socotaayo ciidamo isku dhafaya waxba joojin iyo nabad iyo waxaasaa laga hadlayey laakiin ujeedka waxaan keliya uu ku koodayaa inay tahay fidno ay wadaan nabaddiidku waa tahay weerarku ma wuxuu ahaa weerar hal saf ah mise weerar waxa waaye dhinacyo badan oo lagu soo qaaday ciidanka hal qof iyo dhammaahayna wuxuu ahaa ciidan soo weeraray saldhig ciidan haye
ciidan bayna ahaayeen kollay tiradooda annaga maanaan tirin laakiin ciidan xoogan oo abaabulan oo habaysan bay ahaayeen muddo intee leegbu marka dagaalku socday muddo saacada waa tahay malaxay xariirteen saraakiishii galmudug ee eedantaan aada u jeedinaysid
weli taanisumaan aan helin kollay dee waa xiriiri doona insha allah oo shaqayna way jirtay marka maxay tahay waxa dagaalkan soo celcelinaya mar walba puntland iyo galmudug dagaal inuu dhex maro
waxaan is leeyahay waxaa ku dhex jira kooxa nabaddiida oo aan doonaynin dadka deegaanka degan oo ehelka oo deriskaa inay heshiiyaan kooxa diidan iyo qaar kaleo la shaqaynayo ayaguna shufto ah oo ka faa'iidaysta dhibaatada waa tahay marka deegaanka xalayta lagu dagaalamay waa sidee saaka xaalkiisu aada iyo aad buu degan yahay wax dhibuu kama jiraan dhacdadaas kadib aada iyo aad buu degan yahay mees wax walba waa caadi maxaa qorshaha markayna kaga degsan dhacdooyinkan oo mar walba soo lalaabta ee gobolka mudugna aada moodid in saameyn dhan kasta ay ku yeesheen kolley annaga nabad baan ku raadinaynaa waana ku raadinaa caam baan ku nahay waana isdifaacaynaa hadda haddii waxyaalahaas meelaha ka imanaya koonfurta ay nagu yimaadaan mar kale kolley annaga waa isdifaacin laakiin nabad baan ku raadinaynaa waxaanu aaminsannaha in nabad lagu heli karo xalka waddankaas laguna wada degi karo laguna wada noolaan karo ma cid galmudug iyo puntland aan ahayn baa dagaalkiina ku dhex jirta
waa ku sheegay annaga waxaan u naqaanaa dagaalka dhinaca koonfureed markasta laga soo qaaday inuu yahay nooc isbahaysi ah oo shabaab ay ku dhex jiraan waayo ma garan karo ciidan galmudug deegaan galmudug kasoo duulay waxay calanka shabaabka u sitaan ma fahmi karano keliya waxaanu qiyaasinaa meesha inay ka jirto isbahaysi noocaas ah iyo dad maaragtay laisku fidmaynayo oo ay dad kale ku dhex jiraan oo ka awood badan annaga marar badan baan arrintaas ka hadalnay xiriirka ma garan karo laakiin iskaashiga xagga dagaalada iyo ciidamada waa jiraan laakiin xiriirka siyaasiga iyo anigu waxaasan uma dhuunbadoolo mar kasta oo dagaal koonfurta laga soo qaado nimankaasaa ku dhex jira shabaabka waa tahay marka maxaa xal ah oo aada noo sheegi kartaa iminkaasi xaaladdu ay u degto xalku waaba sheegay innaga nabad baynu ku raadinaynaa mar kasta odayaal bay labada deegaan ba leeyihiin dad maxabuura ay leeyihiin saraakiil bay leeyihiin dad yani dad macquula labada dhinacda jira nabad baa lagu raadin karaa waxna lagu gaari karaa dagaal waxba ma sheegi karayo gobolka puntland iyo galmudug baa ka taliya dhowaanna gaalkacyo ciidan isku dhafa laga sameeyey arrintan maxay saameyn ku yeelan kartaa waxba saameyna kuma yeelan karto boolisku wuu shaqaynaya wayna wada shaqaynayaan waxba saameyna kuma yeelan laakiin waxaas waa wax iska dhaco waxaa in meesha laga saaro baa muhiim ah shuftada ah oo ku dhex wareegaya dadka keliya laakiin so ma curyaamin karto hawlihii nabadaynta marba haddii labadii ciidan ee maamulkaasi ay isku dhacayaan sida carley ilbaxnimadu noo sheegaysa saameyn kuma yeelan kartaan qabaanuhu